gargaarkan oo isugu jiray deeq dhinaca raashinka iyo weliba sidoo kale adeegyada caafimaadka ayaa waxaa fulisay hay-ad laga leeyahay wadankaasi kuweyt oo lagu magacaabo nama jarity iyadoo ay iskaashanayaan hay-ad kale oo gudaha dalkani kenya ka shaqeysa oo lagu magacaabo al ictisaam in ka badan toddoba boqol iyo konton qof ayaa ka faa'iidaystay gargaarkani ugu horeyn hay-addan ayaa tuulooyinka waxay gaarsiisay raashin ay ugu talagashay saddex boqol iyo konton qoys oo ay tuulooyinka ay gaarsiiyeen iyadoona dadkii raashinka la gaarsiiyey qaar ka mid a oo la hadlay warbaahinta istaa ay daroonkooda ay noo muujiyeen Mi naitwa Mwanakombo Ali Kururushi. Twashukuru na wenzetu tuletea vyakula, twataka tusaidie kutoka hapa mpaka mwezi Ramadhani. Mungu ajalie, ukame umezidi na maji pia hakuna, ona watu wanakufa na njaa.
Nimefurahi sana kwa ndugu zetu kutuletea msaada wa chakula kama huu, tumeshukuru. Tunaomba isiwe ndio mwisho, tunataka iwe inaendelea huko mbele. Eh, wakati mwingine tuzidi kuonana kama Mungu atatuweka hai.
gargaarkan dhinaca raashinka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli ay abaaro xooggan ay ku dhufteen qaybo ka mid ah gobolkan xeebta gaar ahaana deegaanka kuwaale ee haatan raashinkan laga qaybiyey inta uu socday barnaamijkan ayaa afar boqol iyo konton qof waxa ay ka faa'iidaysteen sidoo kale adeegyo dhinaca caafimaadka oo hay-adan iyadoo iskaashanayaan wasaaradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka kuwaale halkaasi loogu sameeyey dadka bukaanka waxaana dadkaasi bukaanka ay isugu jireen kuwa laga daweynayo cudurrada guud iyo weliba sidoo kale cudurada indhaha ku dhaca konton qof oo u baahnaa qalin dhinaca indhaha ayaa qalin waxaa dhinaca indhaha loogu sameeyey isbitaalka indhaha ee kuwaale
Wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata.
waa kan doctor mutaase xuseen oo arrintan inooga warbixinaya Tumeshirikiana na shirika la Itisam ah, pamoja na Neema Khairia ambalo ni shirika latoka kule Kuwait katika kufanya um, um, medical camp kwa kaunti ya Kwale ikiwa Kenya. Kwa sana hii medical camp imekuwa kama ifuatavyo. Uh, kule Lungalunga hospitali tumeweza kufanya uh, takriban um, uh, surgeries ah, ish- 24 na kwa macho tumeweza kus- ah, kufanya screening ya watu ah, zaidi ya 400 ambao tumeweza kufanikiwa kupata watu 50 ambao wanahitaji kufanyiwa upas- ah, ah, operesheni ya macho ili waweze kuona.
isbitaalkan aanu ku sugannahay ayaa ku dhowaad afar boqol oo qof waxay heleen daawooyin cudurro dhinaca indhaha iyo weliba sidoo kale cudurrada kala duwan iyadoona ay shirkad ka socotay waddankaasi kuwayid ay maanta u samaysay dadkani daawooyin lacag la'aan ah iyagoona ay wejiyadooda ka muuqatay farxadda aad u sarraysa maxamed cabdi bawtaan warbaahinta istaa deegaanka kuwa